أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta aanu jecelnahayo meel walba oo aa joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo si kulul uga hadlay tallaabadii uu madaxa kooxda riddada halista ku geliyey ganacsiga xoolaha nool ee dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiyiinta ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bokool oo ka cabanaya mushahar la'aan baahsan kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sida lagu horumarin karo dacwada oo ku soo gebagaboobay degmada buqa qableh ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe oo dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada jowhar kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii shan iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri duufaan xooggan oo dabaylo wadata oo ku dhufatay in ka badan soddon gobol oo ka tirsan dalka maraykanka guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulan dowro ay barbar socotay la yeeshay maamulka iyo macallimiinta iskuulka degmada ceelcadeh ee wilaayadda islaamiga ee gado أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiyiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen deegaanka buufo oo ah deegaan hoostaga degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxa ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa ashaadala diriirka ah ee nisa waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka deegaanka buufow inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah kuwaasi oo la xaqiijiyey inay dhaawacyadoodu culus yihiin dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada bakool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayey gudaha iyo duleedka degmadaasi dagaalkani xalay ka dhacay degmada waajid ayaa imaanaya xilli sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay gudaha degmadaasi ka fuliyeen howlgal qarax ah oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta weeraradaani qorshaysan oo ka kala dhacay shabeellada hoose iyo bakool waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay tallaabadii uu madaxa kooxda riddada halista ku geliyey ganacsiga xoolaha ee dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya ganacsatada soomaaliyeed ee xoolaha dibadda u dhoofiya ayaa mar kale ka qayladhaamiyey xaraashka ay kooxda riddada ku hayso dhaqaalaha dalka soomaaliya kulan ay ganacsatada xoolaha ku yeesheen magaalada beledweyne ayay ku sheegeen inay cambaareynayaan tallaabadii uu madaxa kooxda riddada uu shirkad shisheeye ugu xiray dhoofinta xoolaha soomaaliya oo suuq wanaagsan ku leh caalamka gaar ahaan dalalka khaliijka ganacsatada ayaa sheegay in tallaabadii uu xasan sheekh gacanta soomaalida uga bixiyey ganacsiga xoolaha ay tahay boobka leh oo uu geysanayo madaxa kooxda riddada waxay xaqiijiyeen in xasan gurguurta uusan ka tegin dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha islamarkaana uu yahay mid halis gelinaya jiritaanka shacabka soomaaliyeed haddana waxay timid in xoolihii noolaa godka loogu soo galto in sha allahu tacaala waxaan annaga ka soo hor jeednaa carabka la yidhaahdo abu yaasir alyemani waxaan leenahay madaxweyne xasan sheikh dadkuuma dahna xoolalayd ha ku darsan horta dadkan xoolaha ma wada yaqaano aniga nin oday oo xoolaha yaqaanaan ahay neefka xoolaha waxaa ku nool shan qofood nin waa gadaa nin waa soo qumiya nin waa raraa nin baabuurkuu leeyahay nin waa ciideeya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud carab hadda asigoo golama horta sacuudiga madaxweyne u noqda carab yaasir la yidhaaho lawadaa loo keenaa layidhi meelaa loo geliyo xoolihii ugu saxiixa anaa kuu hayna awgiid ninkaas aad baan ugu xumahay xasan sheekh maxamuud layidhaah bad kuma tiirsano wax kale kuma tiirsano waxaa waay waxay ku taagan tahay waa ganacsiga xoolaha xoolaha sax ma ahan in maxaa la cunuqabateeyo oo maxay ahayd ama shakhsiyaad loo cunuqabateeyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ayaa si adag uga falceliyey go-aanka uu qaatay madaxa kooxda ridada ee uu ganacsado u dhashay dalka yemen ugu xiray dhoofinta xoolaha soomaaliya xoolaha soomaaliya oo ah kuwa ugu tayada wanaagsan qaaradda afrika ayaa sanad weliba laga soo xareeyaa boqolaal milyan oo dollar waxay xooluhu nolol u yihiin in ka badan labaatan milyan oo shacab soomaaliyeed ah in madaxa kooxda ridada uu mugdigeliyo isha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka ayaa bannaanka soo dhigaysa sida uu bilaashay xiitaha murtadka ah ee xasan dal xaraashe u yahay shakhsi dhan weliba ka liita oo diinka dadka iyo dalka xorur ku ah madaxa kooxda ridada ayaa horay shaqooyin iyo shirkado u xiray qaar ka mid ah gacyarayaashiisa iyo xigtadiisa arrinkaas oo shaka la-aan dhigay kubnaan kunoo ruux mahadsanid caliyare maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa ka cabanaya mushahar la-aan baahsan oo soo wajahday xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya saraakiisha iyo askarta murtadiinta ee ku sugan degmada waajid ee ka mid ah goobaha uu duulaanka ku jooga cadowga allaah ayaa la kulmaya xaalad adag kadib markii ay soo wajahday mushaar la-aan waxaa loogu yeeray maleeshiyaadka booliska ee ka howlgala degmadaasi ayaana wax mushaara ka helin maamulka ridada koonfur galbeed ee uu hogaamiyey murtad lafta gareen iftiin aadan cali oo ah taliyaha maleeshiyaadka booliska murtadiinta ee degmada waajid ayaa qayladhaan ka muujiyey xaaladda liidata ee ay ku jiraan waxa uu sheegay in muddo hal sano iyo lix bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah waxaana uu maruu arrimahaasi ka hadlaya yidhi ciidankiisa araga haytaan degmada ka sugan hal sano iyo lix bilood iyo degmada ka shaqeeyay dhallinyaro gabdhi oo wiilil ah ee hal sano iyo lix bilood mashaar la-aan agoog la-aan nambar la-aan yanin shaqeeyahaya
waa qayb ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan dabadhelifyada u shaqeeya cadowga allaah ee iibsaday diintooda kuwaas oo naftooda ku badashay sandareerta yar oo liidata madaxda kooxda ridada ayaa had iyo jeer musuq maasuqa lacagaha gaalada saliibiyiinta ay ugu talagaleen maleeshiyaadka ridada ee loo carbiyeeyey la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta mahadsanid abuuxasaan kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sida lagu horumarin karo dacwadaah ayaa ku soo gabagaboobay degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan dhowaan kusoo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo socday muddo toddobaad ah kaas oo inta uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay horumarka dacwada kulankan oo talooyin la isku dhaafsaday waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka culimada mas-uuliyiinta labada wilaayo iyo mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kulanka barbar socday dowlad loo qabtay ducaada labada wilaayo waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulanka ka qaybgalay ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey qodobka koowaad cidda aan u dardaarmayo waa walaalaha ducaadda wilaayaadka mashruuca noocaana mashruuc qiimo badan weeye ummaddu hadday fikirto oo meel la fadhiistooo la shuureeyo oo wax la rogrogo adduunka waxaa ugu xun inaan la tashan haddaan aniga iska socdo adna aad socotid garashadii kugu jirtay iyo xigmadii kugu jirta adiga unbay kugu asnaanaysa wixii anay igu jirayna anay igu jiraayaan laakiin ummadii hadday isu timaado oo wax la rogrogo war waxaan seen yeelnaa maxaan ka qabannaa waxaan gaaraynaa washington iyo roman gaaraynaa annaga marka waa inaan fikirno walaala hadda qorshahan hadda wuxuu ku yimid tala rageed buu ku yimid ilaahayna u aqbalay subxaanahu wa tacaala culimadii iyo nuqabadii kulanka mushaarakaynaysa ayaa dhankooda kalimaad dardaaran ah u jeediyey ducaada waxaa farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno mu'tamar oo tashaawuri ah oo dacwada iyo ducaadda lagaga hadlayo si ay diinta islaamka usii socoto awalan asalba dacwadan iyo ducaadda ururintooda iyo horumarintooda iyo dadka gaadhsiintiisuba wax waajiba mise waa wax sunna ah dabcan waa wax waajiba in sha allahu tacaala juhdigii in la sameeyo lagu dadaalo dadka loo dhimriyo si deganaana loogu sheego dadku isku aqoon maaha waa kala aqoon gedisan yahay waa kala dabeecado gedisan yahay dabeecadda bani aadamkuna shataa waaye waa kala duwan tahay in sha allahu tacaala qofka walaalka ah in si degan oo macruuf ah wax loogu sheego ayaa talo ah kulligeenna waa nalaka rabaa in sha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa arrintaanu inay wax weyn u noqon doonto labada gobol ama guud ahaan soomaaliya inta diinta jecel walaalaha ducaadda ee labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe ee meeshaan iskugu keenay shirka wadatashiga ayadoo looga tashanayo ilaahay kitaabkiisa si shareecada loo hormariyo bulshada inta badan waxaa laga maamulaa dugsiyada qur-aanada macallimiintaas in laga warqabo ayaga dooraad la siiyo waxaa loo baahan yahay oo maanta lagu xisaabtamayana waa jiilka soo koraayo oo lasoo barbaarinayo oo wax la barowaayo bismillahi raxmaan raxiim dhallinyaradu waa bulshada qaybta ugu muhiimsan waaye waa lafdhabarka ummadda dhallinyaradu dacwadiinna bulshadu waa kala muhiimsan tahay waa kala qayqaybsan tahay dhallinyarada soo koraysay da-da yar waa da-ada ugu muhiimsan in la helo dad dhallinyara oo diinkan ka shaqeeya dadkii berri adinka idin bedeli lahaa marka adigu ama shahiido ama geeridii rabbiba kugu timaado dad ku bedelan aad samaysato in dadkaa dhallinyarada xooga saartaan dhallinyarada wax loo aqriyo dowlaad loo furo awooddiinna inta ugu badan inaad ku bixisaan dhallinyarada aad ku bixisaan kulankan wadatashigaha ee kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa kusoo aadayaa xili sidoo kale maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dowro diini ah usoo gabagabeeyey ducaada wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe ayaa dowla diiniya u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada jowhar casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowrada noo socotay muddo shan maalin ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka celeelo barsan ee hoostaga degmada jowhar ee wilaayadaas dowladan muddadii socotay ayay bulshada deegaankaasi ku qaateen culuum kala duwan oo diini ah waxayna bulshada deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus u sheegeen waxyaabo badan ay ka faa'iidaysteen dowladaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan waxaan nahay ardaydii oo ceel dheer oo loogu waxbaray waxaa noola akhriyey yasaluun ama suuratul anfaal aa noola akri iyo kutub la yidhaaha duruusul muhima culumadii noo akris khayr allah siiya ilaahana ku mahadsan oo ah wax nugula bari asalaamu calaykum anigoo ree ceeldheere eh ayaa dooro noola furay oo marka tafsiirul qur-aan suuratul yasaluun aa tafsiir ayaa nagula akriyey iyo kutub leeyahay duruusul muhiima marka insha allahu intaasaa macnaha suurada ay ahayd oo culimada aynagu waxbartay macalimiinta kulliga ugu mahad celinaynaa marka insha allah allaha barakeeya aniga dumarkii ceeldheere kamida waxaa noola qabtay dowr afar maalmood noolasaxay iidka iyo salaada maasha allah iyo kutub liira arbiciin nisa khayr allah siiya way mahadsan yihiin culimada waxaan mahad celinaynaa alla subxaana watacaala insha allahu ilahay idankiis ama bacdullaahi waxaan alxamdulilaahi u mahad celinaynaa insha allahu ilahay idankiis xarakatulmujaahidiin iyo wadaad wadaadadii ducaadka ahay macnaha ilahay idankiis meesha macnaha noogu imaaday ceeldheera dadkii wax fahansiiyey ilaah wax fahansiin kare dowladii afarta maalmood aheedi insha allahu ilahay idankiis macalimiintii insha allahu ilahay idankiis tafsiirkii iyo axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka u akrinayaan u mahad celinaynaa ilaahay ha xifdiya ilaahay idinkiis intay akriyeenna ilaahay macnaha ha u abaalgudo islaamkana ilaahay kor ha ka dhiga islaamka cadowgiisana allaha qabta ilaahay baanu umahad celin mahad celinaynaa awalan uma xarakada noo soo dirtay dadka culamada noo soo diray waxna barayay maalmahan haweenka iyo raggaba barayay diinta ilaahay barayayaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala aadaanna ugu farxnay sababtoo ah culammada insha allahu tacaala timid aad bay u dadaaleen dhowr kutub ayaa la akhriyey oo ragga iyo haweenkaba aad indhahay uu kala qaadeen marka insha allahu tacaala waxaan aad baan sii codsanaynaa in naloo sii badiyo oo mar walbaba nala soo booqdo maktabka dacwadda wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlaadka diiniga u qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinkai deegaanada wilaayadaas kataaib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii shan iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan
halkan waa suuqa xoolaha degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa isugu yimid boqolaal muslimiinna kuwaasoo qaar badan oo ka mida nasiib u yeeshay in loo sameeyo kobcinta xoolaha sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayay dad ka mida muslimiinta loo sameynayay kobcinta xoolaha oo ka soo muuqanaya kaamirada kataib al ikhbaariya kuwaasoo nasiib u yeeshay in sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga loo sameeyo kobcinta xoolaha waxaa qaar ka mida dadkan la siinayay soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarna la siinayay shan neef oo geel ah qaar ka mida dadkii nasiibka u yeeshay in loo sameeyo dhaqaalahan kobcinta xoolaha ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona farxaddooda ka warbixiyey magacey anjo huseen ismaaciil guud baa leerahay inaan hilowgeeda ibil shannaaf geel asiis wilaayad allah barakay gaalad allah dhibay ibraahim alow dhuwow mujaahidiin maana shan neef geel ay yaa isiis mujaahidiin ilaahay markad koroh ka yeele gaalada ilaahay ha dhibi guur geeloob ukuntoorka dhaat allah ka yeele ilaahaas ugu tuugaay
aniga xasan xareed sangar soddon iyo shan neef ilaah mujaahidiina siis khayr allah sii waa la wanaashiy ilaahay wanaag ka siiyo gaalada alla jibi muslimiin kor alla ka yeela
ibraahim cali sheekh xasan eliiraa harakada al-shabaab guul allah siiyo waxaa oo waxad ay isiisa soddon iyo shan neef sii ilaahay khayr ha sii ilaahay kor ha ka yeel gaalad allah jibi gaalad guba gadaal u dhaah allah ka yeel
على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة
magaalkeera xasan noo xuseen mayka koo ee doodada may rooge buulo fullaay welied mayba isiiday irin mayba fada iniyana dhagad zikuloo ogaada hadda soddon iyo shan neefo ooba alla deersii koroo deeraan boqol deersii u fadaa fiidiyowan ayaa noqonaya kii shan iyo labaatanaad ee ay baahisa kataib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhiga mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga sameeyey wilaayaadka islaamiga duufaan xoog leh oo wadata dabaylo ayaa ku dhufatay in ka badan soddon gobol oo ka tirsan dalka maraykanka warbixinta warkan waxaa inoo soo diyaariyey nuur cali warsame abuusheyba duufaan xooggan oo dabaylo wadata ayaa ku dhufatay ku dhowaad soddon gobol oo ku yaala bartamaha iyo bariga dalka maraykanka iyo sidoo kale qayba ka mid ah qaaradda yurub siday wararku tibaaxayaan duufaantan ba-an ayaa ku wajahana guud ahaan maraykanka gaar ahaan gobollada dhexe ee atlantika oo ay ku dhufatay duufaan isugu jirta dabaylo baraf iyo roob dhibicdiisu aad u qabowdahay dhammaan waddooyinka waaweyn ee waqooyi bari kansas ayaa la xiray fiidnimadii taasoo sababtay in isku socodka dadku uu joogsado meelaha qaar sida uu wargeyska new york times uu ka soo xigtay waaxda gaadiidka garoonka diyaaradaha ee magaalada kansas ayaa xirmay waxaana baraf darteed loo baajiyey ku dhowaad laba boqol toddobaatan shan duulimaad sida ay warbaahinta u sheegtay afhayeenad u hadashay garoonka diyaaradeed garoonnada kale ee ay ka mid yihiin indianabolis kintaki iyo waqooyiga kintaki ayaa la sheegayaa in mid waliba uu baajiyey wax ka badan boqol duulimaad sida new york times ka soo sheegtay goobta dabagalka duulimaadka ee flight war dad ku dhow boqol kun oo qof ayay koronto la-aan ku heshay gobollada kentaki illinoy indiana iyo missouri sida laga soo xigtay shabakadda dabagalka ee power outage waxaana albaabada la isugu dhuftay meherado fara badan ciidanka ilaalada waddooyinka ee gobolka missouri ayaa axaddii shaaca ka qaaday inay dhaceen shilal baawar oo gaaraya laba boqol siddeetan shan shil iyadoo xaalad deg deg ah ay ku dhawaaqeen gobollo ay ku jiraan kansas kentaki missouri virginia maryland new jersey iyo west virginia qaybo ka mid ah dalka maraykanka ayaa la saadaalinayaa in duufaantaasi sababi doonto diista barafkii ugu cuslaa muddo toban sano ah iyadoo geesta kalena laga digay dabaylo ka badan afartan mayl saacaddii iyo baraf gaari karaa shan iyo toban inji dhanka qaaradda yurub waxaa iyadana laga soo tibinayaa oo ka dhisaalan qalqal baahsan oo uu keenay baraf xogan iyo roobab aad u qabow oo sababay dib u dhac ballaaran iyo hakad ku yimid isu socodka gaadiidka waxaana ugu daran oo xaaladani ay si weyn u saamaysay dalka jarmalka digidda dayuuradaha ee frankfort ayaa axaddii baajisay boqol iyo labaatan diyaaradood oo isugu jira kicin iyo dejin sidoo kalena waxaa xiiraada lagu soo rogay howlihii duulimaadka ee garoonka diyaaradaha munikh sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen howlwadeenno ka tirsan garoonada diyaaradaha mahadsanid abuusheyba ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan dowro ay barbar socotay la yeeshay maamulka iyo macalimiinta iskuulka degmada ceelcadde ee wilaayada gado casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo weli si habsami leh u socota kulamada wadatashiga u dhexeeya guddiga ka socda maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka iyo waalidiinta iyo macalimiinta iskuullada degmooyinkai deegaanada wilaayada gedo ayaa waxaa kulan ay barbar socotay dowro loo qabtay macalimiinta iskuulka degmada ceelcadde kulankan ay barbar socotay dowrada ayaa lagu falanqeynayay horumarka tacliinta ee ka socota degmada qaar ka mid a macalimiinta iskuulka degmada ceelcadde oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey kulanka iyo dowrada ay qaateen
dowradan waxaa qabtay maktabu tarbiya wa tacliim waxayna ka faa'iideen macallimiintu faa'iido aad u fara badan oon lasoo koobi karin waxay qaateen macallimiinta barnaamij aad iyo aad ay ugu baahnaayeen oo ay ka mid tahay durqu tadriis qaabka wax loo daraasaynayo oo macallinka uuna marna ka maarmin oo daruuri ah inuu barto mar kasta oo loo faa'iideeyana ay aqoon uga kordhayso waxaan kaloo qaadannay atacaamul maca annaas dadkii sida loola tacaamulo oo waxaa weeyaan ummadda si ay soo noolaan lahaayeen iyo qaabkii loo dhaqmi lahaa ardada sidoo kale waxaan qaadanay mawaad aad u fara badan maktab tarbiya wa tacliim wuxuu ku howlan yahay uu ku dadaalayaa kobcinta iyo kor u qaadidda ardayda iyo macalimiinta dhammaantood wayna ku mahadsan yihiin horey baa loogu mahad celiyey waxaan insha allahu tacaala ku boorinaynaa inay sii wadaan dadaalada ay wadaan annagoo ognahay waxyaalaha ku furan iyo howlaha ay u taagan yihiin ayay haddana majaal kasta bay u istaagaysaa maktabu tarbiya wa tacliim iyo dhammaan guud ahaan xarakada marka insha allahu tacaala faa'iidada wax lasoo koobi kara ma ahan waan u mahad celinaa jazakum allahu khayran culummada ka socota maktaba tarbiya wa tacliim ayaan iyaguna mahad majaasa u celinaynaa wayna mahadsan yihiin nagu soo booqday xarunta waxbarashada ceelcadde noona faa'iideeyey culum kala gedisan oo aad u fara badan ayagana waa mahadsan yihiin mahad bacdallaahi subxaanahu wa tacaala mahad majaas ayay mahadsan yihiin kulankan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay guddiga ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku marayeen degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo guud ahaanna warkii duhurnimo akhyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu